الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب المعانقة mucaanaqada iyo isqoroqoraysiga baabkiisii weeye bal wixii kuba yimi xagga jawaaskeediiyo wixii kuba tacalluqsan iyo waxa weeyaan dee bal waqtiyada ama meelaha dee mucaanaqadu ay u soo aroortay taas buu baabkeedii yahay kalley waxaan ku jirnay oo musaafaxadii baa inoo horreysay oo dhowr baab aan kuba soo aragnay ama horta abwaabta qaarkood de mucaanaqadna waa tan salaamtii iyona waaba kolley kitaabu salaam unba ama salaamtii wixii kuba tacalluqsanayd unbay qeyb ka mida tahay ee mucaanaqadiibuu wixii kuba yimi ayuu baabkiisii imaka halkan yahay musaafaxada waxaan soo ogaanay inay sunna cinda talaaqi ay tahay laguna ijmaacsan yahay markaa la kulmoba yaan muddo dheer la kala maqnaanine markaa la kulmo salaamtii bay tabacu tahay horta salaamtii baa lala imanayaa iyadii laguma kaaftoomayo iyadiina waa lala imanayaa fadli ay leedahayna waan soo ogaanay imika halkan mucaanaqadu kollay dee xukunkeedu taa ma noqonayo markastoo la kulmabana wax mashruuca ma noqonayso laakiin awqaadda qaarkeed bay jaa-istahay ama bannaan tahay war taas buu baabkeedii yahay ama dee ay mashruuc noqonaysaa iyo wax jidaysan wuxu uhi markaa muصنifu raximah اllahu taعaalى xadaثna musa qaala xadaثna hamamun can اlqasim bni cabdilwaaxidi can bni caqiili ana jaabira bna cabdillaahi xadaثahu anahu balagahu xadiiث can rajuli min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qasim ibn cabdilwaaxid oo imika halkan xadiidka inoogu sugan waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mid ah kitaabkeennan adabulmufrad iyo tirmidi iyo nasaa-iya ibnu maajah kutubtoodana riwaayo ku ama kutubtaasna riwaayo ku leh kolley oo qaasim ibnu cabdilwaaxid ibnu ayman baa la idha oo nin reer maka oo ma reer beni maqsuuma waalidoodii kaba mid ahaa xaafid ibnu xajarna uu maqbuul kaba cabiro ibnu caqiilka uu ka warinaya isagu kitaabku hore inoogu horreeyey caqiilku waa awowgiiye waa cabdullaahi ibnu moxamed ibnu caqiil ibnu abi aalib weeye oo caqiilkani waa caqiil ibnu abi aalib awowgu u ahaayo isaga cabdullaahi ibnu moxamed baa la yidhaahaa caqiil ibnu abi aalibna waa awowgii cali ibnu abi aalib isna waa awowgii xagga hooyo weeye oo zaynab bintu cali ayaa dhashay bintu cali ibnu abi aalib oo aabihii hooyadii laba walaalaa kala dhalay bal markaa waa nin isaguna taabiciya horeynu u soo maray kollayna kitaabkeennan waa ka ku sugan asxaabu sunanna malaa nasaa-i mooye inta kale waa ku sugan yahay axaadiid kala duwanna waa leeyahay sidiisa saduuq buu u yee laakiin xadiidkiisa kollay nooc dacfi waa ku sugan yahay in badan oo aimada ka mida ay daciifiyaan walow bukhaari saaxiiba hada alkitaab iyo tirmidkiisii tirmidi labadaasi ay shanigiisa xoogeeyeen oo bukhaarina uu muqaaribulxadiid kaba cabiray tirmidina saduuq kaba cabiro bal waa nin adigu kolley in haddii dacfigiisuna dacfi aada u dhiita maaha waa dacfigaa ictibaar gelaya haddii xadiidkiisa shawaahid iyo duruq kale loo helo xadiidkiisa uu xasan noqonayo wuxuu yidhi haddaba cabdillaahi bni moxamed bni caqiil baa wuxuu yidhi ana jaabira bna cabdillaahi jaabir bni cabdillaahi baa xadaahu u waramay cabdullaahi bni moxamed buu u waramayaa wuxuu ugu waramay annahu isagan jaabira balaqahu inuu soo gaa ama annahu shaaniya balaqahu waa wuxuu ugu warramay inuu soo gaadhay oo wuxuu maqlay xadiidun xadiid baa soo gaadhay can rajulin nin xaggii min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisii ka mid ahaa anaa jaabir bni cabdillaahi waa asxaabtii rasuulka ilaahay waa weyneyd salawaat ullahi wasalaamu aleyh waridwaan ullahi tacaala calayhim in dee waxa weeya waxaan leeyahy waa dadkii in badan laasimay waayo aabihii waa dadkii caqabana joogay uxudna laguba dilay isaguna uxud wixii ka dambeeyey o dhanba waa joogo maalintii uxud aabihii baa diidayn hablo badan ay walaalahaayeen iyo waxbuu u reebay oo isaga aabihii baa markaa uu iman kari lahaa dagaalkana inuu ka qayb galo waa doonaya laakiin taasaa dhacday maalintii ku xigtay baa xamraawlasad waa joogay aabihiina maalintaa hore ayaa la dilay ama maalintii uxud baa la dilay cabdullaahi ibnu xaram wuxuu ka mid yahay mugtiriintii dawaata aynu axaadiis badan u leeyahay aynu kitaabkan kusoo haynaa toddoba saxaabi baa jira oo axaadiisoodu ay kun gaadhay kuwaasay mugtiriin yidhaahaan waa kuwii axaadiisoodu badnayd bay yidhaahaan asxaabta rasuulka ilaahay kale ee ma jiro axad axaadiistiisa ay kun gaadhsiisan tahay marka toddobadaas buu mid ka mida yahay oo dee waa isaga iyo caaisha umulmu'miniin cabdullaahi bnu cumar iyo cabdullaahi bnu cabbaas iyo anas ibnu maalik iyo abu hurayra oo ugu badan iyo abu saciid alkhudri intaa weeye waa qolooyinka mugtiriinta la yidhaah axaadiistoodu kun bay dhaafsan tahay taas jaabir ka mid weeye haddaan kuba celiyo bal waa abu hurayra iyo cabdullaahi bnu cumar anas ibnu maalik cabdullaahi bnu cabbaas caaisha bintu abi bakrin iyo jaabir ibnu cabdillaahi iyo abu saciidin alkhudriyu toddobadaas bay yihiin sabcun min aلصaxbi fowqa alأlfi qad naqaluu can waaye oo kun xadiid wax ka badan bay rasuulka ilaahi kaba wari bal haddaba markaa axaadiistaasi badan haba jirtee haddana dee waxaa rasuulka ilaahi axaadiistiisu inta ay wariyeenna kumay koobnayn axaadiis aad u badan oo dad kale ay wariyeen baa jirta ruuxii mugtirka ahna axaadiis mid isaga axaadiistiisa ay koobantao yar tahay uu maqlay oonu maqlin baaba jirto oo dhaafaysa tanna tii ka mid weeye oo isagoo qeybtaa kaba mida mugtiriinta kaba mida ayaa wuxuu maqlay xadiis rasuulka ilaahay axaadiistiisii ka mida waxaana dee isagii looga soo naqliyey waa isagu markaa ninka lamuu kulmin eh nin asxaabtii rasuulka ilaahay ka mida looga soo naqliyey ninkaas isku beled ma joogaan meel ku dhowna ma joogo isagu madiinuu joogaa jaabir ibnu cabdillaahi ninkiina waxaa la yidhi dimashq waa shaam iyo dimashq buu joogaa taas wey waa masaafo dheer dadku waxaan fursadana haysteen imaka ama diyaarad raacayaan ama tareen ama markaa gaadhiya intii ee bisha iyo labada bilood iyo la socon jiray saacada kolkol laguma tago arrinkaasna may jirin waa safar dhib badnaayoo rafaad iyo kadeed lahaa mashaqo lahaa ka ugu rooni kaa raaxiilo helayba ahaa masaafadna way dheertay waana xadiid keliya arrinku bal arrinku yeelay aan eegno iyadoo taasi ayna tusayso xirsigii saxaabadu cilmiga taxsiilkiisa iyo sunnaha rasuulka ilaahay kasbashadiisa ay kuba dadaalayeen oo maca shadafi alcayshi wa bucdi asafar wa mashaqati alirtixaal ayay haddana xadiid keliya musaafada intaa lagu soconayeene waa arrin weyn weeyo dee maaha uun mihaalkan un maahay amhilo kala duwan baa kutubtii nooguba sugan xadiid keliya uba baxeenba wey bukhaari raximahu llahu tacaala xadiidkan aan hayno saxiixa laba meelood buu dikrigii kaga sugan yahay meli waa bilowyadooga kitaabulcilmi tarjamo uu dhigtay baabulkhuruuji fii dalabi alcilm bixidii loo baxayey ruuxu cilmi dalabkii ayuu baab u dhigtay xadiidku shardigiisii saxiixa ma gaadhsiisna markaasaa muxuu cibaaro qoray waraxala jaabir ibnu cabdillaahi shahran ama masiirata shahrin fii dalabi xadiidin waaxidin jaabir ibnu cabdillaahi in bil loo socdo ayuu u socday xadiidka ledalka markaa dabadii wuxuu soo arooriyey dee nebi muuse qisadiisii markuu si uu khadar ula kulmo oo uu cilmi ugaba soo qaato cilmi waa koror waa isdiyaad cilmi oo dee muddada dheer uba socday iyo tiibuu soo qaatay xadiidkii nebi muuse iyo bal maalan bixidiisii iyo taas ayuu xadiid ahaanee kan taas meesha dambena inta xadiidka marfuuca ayuu kitaabu tawxiid kuba soo arooriyey isagoo siiqada kollay tacliiqu ay ka bedelantahay tii uu marka hore ee kitaabulcilmi uu kuba soo naqliyey bal markaa wuxuu yihi haddaba anahu balaqahu xadiidu can rajuli min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam faاbtactu waxaan iibsaday baciiran waxu diyaari muu jirin xadiidkaasi uu usoo maqlo bal sanad caaliyuu doonaya ninkii warinaya uu afkiisa uga soo qaadayna xadiidkii maqalbe eh ayaa waxaan iibsaday buu ihi neefkeeda fashadadtu waan adkeeyeyoo raxlii waa dee ilayhi waa ila safari dee ilaa haada saxaabiyi baan raxli koorahaygii iyo wixii baan adkeeyo ujeeddadu safarkiibuu u diyaar garoobuu anbabaxay raaxiladiibuu iibsaday wixii dee sahaydii iyo wixii kale ayuu diyaarsaday markaasaan xidhay oo adkeeyay oo raxlii koorahaygii baan ilayhi waa dee fil wusuuli ilayhi gaadhid aan isagii gaadhayo shahran bil macnaa bil buu socday dee ka soo qaad waa masaafo madiina ilaa dimashq arrinkuna raaxiluu fuushan yahay waa dhulka saxro lehee buuro elehee banaana leh mashaqada irtixaalka intaa leeg wuxuu socdaana xadiidka uu maqlayba ee wuxuu doonayaa saxaabigii maqlay inuu afkiisa kaba qaado waa sanad caaliya buu u socdaa imika xadiidkii soo gaadh nusuul buu ku soo gaadhaye inuu sanad caaliyuu doonayaaba haddaba bil baan u socday xataa qadimtu shaama ilaa an shaam imi faidaa cabdullaahi bnu unaysin saxaabigan iyo xadiidka laiga soo naqliyey waaba saxaabigii cabdullaahi bnu unays waa nin reer juhayna ah laakiin reer ansaar iyo reer bani saliimo oo reerkooda xilfi iyo muxaalafo laba lahaa caqabo waa joogay saasoo de walow aanu asalkiisu aws iyo khasra ama khasrajkaba mid ahayn xilfiguu la lahaayo waa nin halkaa la deganaayo saa daraaddeed baycadii caqabo waa joogay uxud iyo adigu wixii ka dambeeyeyna waa joogay markii dambe adigu wuxuu degay shaam buu dego shaam buu kuba dhintay walow masariyana uu tegey ilaa ifriqiyana uu baxay markaas haddaba waaba cabdullaahi bnu unays fabacadtu ilayhi albaabkii buu yimi aqalkii buu yimi fabacadtu waan diray ilayhi xaggii bal ninka ninkiisii jooga ayuu u diray uu yihi igu yeedh oo wuxuu faray ana jaabira jaabir baa bilbaabika ninka ku sugan jaabirna madiinuu ku oga farajaca rasuulu ninkiibaa dee jaabir muu filahayn ninkii buu dib u soo celiyey isagoo aqalka dhexdiisuu ku jira markaasaa waxaa soo noqday kii aan diro faqaala wuxuu yidhi waa sidau isagu soo faraye jaabir ibnu cabdillaahi ma jaabir ibnu cabdillaahi ba ma jaabir ibnu cabdillaahi ba faqultu waxaa idhi ina ninkii uu soo faray weeye uu markii hore u diray faqultu waxaa idhi ka ninku taagan yaysan gudug ku jira nacam ha waa jaabir ibnu cabdillaahi fakharaja markaasuu soo baxay isagoo degdegyo faactanaqanii maxalu shaahidku halkan weeye iyada dee xadiidku waa ka ballaadhan yahay intaase waa iqooroqoorayso mucaanaqadiibuu la yimi jaabir safar buu ka yimi imikay kulmayaan markaasay dee adugu salaamtii dabadeed baa mucaanaqadani dhacday oo faactanaqanii waa mucaanaqadii halkan buu shaahidku yahay halkan buu u daliilay xadiidka usoo qaatay markaasuu iqooroqoorayso qultu waxaa idhi muu fadhiisanba ma sugin xadiiثun xadiiث baa balaganii soo gaadhay adiga xaggaagoo lam asmachu aanan maqlin rasuulka ilaahay ka maqlin khashiitu waxaanan ka cabsaday an amuuta inaan dhinto aw tamuuta ujeeddadu intaan xadiidkaa kaa maqlin intaad ama afkaaga aanan ka qaadin needaa rasuulka ilaahay kaba warinaye inaan anigu dhinto oo xadiidkaasoo iga maqan taas aan laba dhinto amase adigu aada dhimatid oo dee hadhow haddaad dhimatona dee xadiidkii khalaas uu idhaafaya taasaan kaba baqdayoo saa daraaddeed baan usoo safray oon masaafada intaa leeg usoo socday buu leeyahay xadiidkii buu weydiinayaa xadiidkiina waa kan bal iyada tan waxay inooguma sugan kollay si aan sheegay asxaabtii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh xirsigii iyo dadaalkii ay ku dadaalayeen calaa taxsiili sunani nabowiya sunantii nabowiga ahayd iyo cilmiga dalabkiisii waana ta aan leenahay tarjamada bukhaari baabulkhuruuji fii dalabi lcilmi bixiddii loo baxayay cilmi dalabkii taas baabay ahayd uu soo qaatay intan isagoo siiqata jasminna intaa kusoo naqliyey waxaa kaloo arrinta kole kuba sugan xadiidkii uu maqlayba uu maqlay waa dee looga soo gaadhsiiyey saxaabigii warinayena waa loo sheegaye laakiin wuxuu doonayay inuu afkiisii kaba qaado oo waa culuwilisnaad waxay idhahaan dalabu culuwilisnaad sanadka sare oo la dalbo oo aan lagu qancin si in badan oo dee dadkaa fiicfiicna ama taabiciintii ka mid ahayd iyagoo ciraaq iyo meelo kala joogay axaadiida saxaabadii rasuulka ilaahay ay warinayaan bay maqlayeen markaasay usoo safriyeen madiine iyo siay bal ciddii warinaysay afkoodii ugaba qaadaan xadiidkiina uu soo gaadhayba bal markaa taasna iyada way inooguba sugan tahay waayo xadiidkan kumuu qancin buluqa uu soo gaadhay xadiidku waa kaa rixleeyey middan buu socday waa sida la-aan buu kaba soo qaaday dee iyada arrinkan ah ictinaaqu lqaadim ruux yimi oo la qoroqoray siya mucaanaqadiina xadiidka jawaaskeed iyo bal mashruuciyadeeda way noogu sugantao rasuulka ilaahay taas oo kale way kaba dhacday arrinkan jaabir yeelayna keligii kuma koobna dad kala duwan ayaa xadiid keliya uba safray oo iyaduu kaba da-weynaa isaga weliba halkuu u socdayna ay kaba dheerayd abu ayub alansaari saxaabigii rasuulka ilaahay kuba degay ayaa sidan oo kale xadiid buu maqlay kolay ku tacalluqsanaa fii satri lmuslim oo saxaabi cuqbat bnu caamir la yidhaah warinayuu rasuulka ilaahay kaba warinayo ninkaasna reer juhaynuun buu ahaaye saxaabigaasi halkuu joogaa masr buu joogaa isaguna waa madiina waana nin weyn halkiibuu raaxilo ka qaatay masaafadaa dheer buu socday oo wareegayaay oo muu qaadan oo dee badna ma marin intuu yabuciyo dee dooni ka raacay halkaa masar kuma tegina dee qanaadkuna ma samaystayna waa lasoo wareegayaa halkaas intaan dee qanaadkan inay halkaas dhulkaasi berri buu ahaa iskuma xidhay laakiin waa wareeg dheer masar buu yimi markii uu masar yimiba amiirkii magaalada ayuu gurigiisii yimi markuu ogaaday inuu abu ayub yayi buu doonay inuu fadhiisiyo uu diiday inuu fadhiisiye bal cid igu dar itusta buuhi gurigii cuqba uu ku darayo isna ma fadhiisane xadiidkiibuu weydiiyo markuu xadiidkii weydiiyeyna dib buu isu soo rogay masaafadii xataa ninkii amiirkaayoo doonayay inuu bal wax jaa-ize a siiyo carishu misra ayay jaa-izadii kusoo gaadhay baa la yidhaahaa dad kaloo kala duwan kitaabkan baa waxaan kuba soo maray kolley qaybihiisii hore meelihii adigu cabid adigu waxyaalaha iyadoo uu taabicigii weynaaye shacbi nin weydiiyey kolley masalo ayuu weydiiyey waa dee ninku addoon hadduu lahaayo addoontiisi intuu xoreeyo guursado iyo taas oo kale iyo hadalla markaasuu xadiidkii buu u wariyey halaaatun yu'towna ajrahum maratayn bal xadiidku waa inoo horeeyey hadal baa inoo horeeyeyna oo uu yidhi ninkii ku yidhi acdaynaaka bigayri shayin kitaabka inooguba sugnayd idinku soo maray bilaash baan kugu siiyey ujeeddadu wax dhiboo kaa gaadhay ma jirto xadiidkii iyo dee jawaabtina oo igu sugnayd bal laba khasloo kaloo u kordhiyeyna way jirtaaye wax la-aan iyo majaan baanu kugu siinay waqad kaana yurxalu fi ma duunaha ila lmadiina waa intan waa xadiidkaa wax ka yar ayaa loo rexlaynayo ilaa madiina waa ciraaq bay joogeen marka madiina looguba soconaya kitaabkaynu kusoo mar kolle hadalkiisuna waa bukhaari iyo muslimba waa ku sugan yahay hadalkiisaas oo ah in loo rexlaynayey intaa isaga naftiisaba u rexleeyey rag kaloo kala duwani way u rexleeyeen marka ayna bal waxaan leeyahay rexladuna kollay agtooda shay muhimay kuba ahayd oo adabta ruuxa daalibka ay kaba dhigan markuu cilmigii beledkiisa wariyo dee isagoo wax ka helaya beledkiisii inuu beled kaliya mashaqo unuu doonto waa laga ronyo horta bal ciddii dee joogtay ee beledkiisii aydu wixii ay hayeen kaba wariyo ka qaato inuu u baxo haddana rixlo ay kaba dhigayeen ruuxa aan rixlo u bixin inaan cilmigiisu mid lagu kalsoonaado ahaynba oo man lam yartaxi laa yusaaqu bicilmi ay lahaayeen ama man lam yakun ruxalatan lam yakun ruxlatan iyo hadalladoodi ay kaba mid ahayd kolley khadiibna wuxuu leeyahay kitaab dhan oo uu ku khaas yeelay uun rixlada cilmiga kolley dee loonama kala hadhin oo muxadidkii iyo mufasirkii kii tafsiir doonayay kii xadiid doonayay kii fiqi doonayay bal kii luqa doonayay intaba rixladu muxadiثiintu ama ahlxadiid ha u badnaadeene waa wax ka wada dhexeeyey bay ahaayeen kolley akhbaar aad iyo aada u xiiso badanna waa ku ururiyey khadiib waa kuba ururiyey bal markaa in waxa weeye akhbaartu kolley iyo jaanibka aad iyo aad uba badan tahay bo imaam axmed baaba hadal la weydiiyo bal ka waran ma dee wixii uu isagu fadilayay ma axad dee cilmi badani agtiisa uu kuba suganyo uu laasimo ayaa mudan mise isagoo rexlo u baxo ha u baxa buu leeyahay rexladii yushaami naas ama yushaafiu naasa kolley fatxilbaari sida dhacdo ay dhici karto laftiga taxriif inuu kuba sugan yahay oo yushaami tahay macnaha oo waxay ka dhigayeen marka la eego aqoontii iyo tajaaribtii iyo fahamkii iyo waxyaalo wax wada adkaynaya inay rexladu ahayd iyo bixidaas iyo taas bay ahayd bal waxaan leenahay waa arrintaas oo xadiidkaa keliya ayuu socday xadiidkiina waaba kan qultu waxaa yihi xadiiثu balaganii lam asmachu khashitu an amuuta aw tamuuta qaala wuxuu yihi markaa cabdالlahi bnu unays samictu waxaan maqlay annabiya nebiga salى اllahu عalayh wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo yaxshuru اllahu ilaahay uu soo saaraya alcibaada addoommaha aw innaasa dadka ayuu soo saarayaa maalinta qiyaama curaatan xarayin iyagoo qaqaawan qurlan buuryo qabo wixii laga gooyeyna waa loo soo celinayaa si lagu abuuray bay yihiin khalqigii ugu horreeyaa lagu soo celinayaa oo buhman wax alla waxay leeyihiin aanu jirin khalaas dee adduunyo ninkii lahaana kafan baa ka raacday kafantiina baaba'dayba iyagoo qaqaawan baa xabaashi ruux waxlihii aanu jirin waxwataa jirin ayaa la soo saaraya qultu waxaa idhi maa buhman buhman macnaheedu muxuu yahay qaala laysa macahum shay-un iyadoo wax iyaga ay wataanba aanu jirin waa kuwa kabalabade waa kuwa qaawanba iskabadaa wax kale wax macoodi baanu jirin baa la soo saaraya fayunaadiihim waa dhawaaqaya ilaahay bisawtin sawt buu ugu dhawaaqaya yasmacuhu uu maqlayo man bacuda kii fogaaday dee dhulkaa weyn ee dadka lagu soo saaray ciddii durugsanayd axsibuhu qaala kamaa yasmacuhu man qaruba sida ka u dhow uu maqlayo macnaa dee sawdkaasi waa sawd wada gaadhaya dhammaanba ay wada maqlayaan oo waxay ilaahay odhanaya analmaliku anugu boqorkii baa nahay sida addayaan ayaan laa yenbaqii ma habboono liaxadin axad min ahliljannati ahlujanna kaba mida uma habboona oo kaasoo dee yadkhulu ljannata jannada gelaya macnaa an yadkhula aljanna walxaal axadun axad min ahli nnaari ahlu naarka kaba midi yadlubuhu bimadlamatin madlamo waa wax xaggiisa dee uu ka isagii u geystay oo ama xaqa uu kuba leeyahay taas iyadoo dee uu axad ahlu naarta ka midii kaba dalbayo ma habboona walaa yenbagii uma habboona liaxadin axad min ahli nnaari yadkulu naara an yadkula naara naarta inuu galo walxaal axadun axad min ahli ljannati ahlu janna ka mid yadlubhu uu dalbayo oo u haysto bimadlamatin madlamo xaquu ku leeyahy uu jiro waa cadliga maalintaa taamka ah oo ilaahayna subxaana wa tacaala cid kastaba uu kii ciddii uu xaqa ugaba hayay uga goynayo xataa taasi ibnu aadamun kuma koobna xayawaankii waataa laba riyood oo midna ay dee geesa lahayd midna ay seenye ahayd oo isherdiyey ayaa la soo saarayaa ama isherdiyey oo deetaa ilaahayna waa ogyahay waxaan ay isku herdiyayeen wuxuu ahaaye xaqeedii iyo dee way u xoog sheegatay tii waa looga goynayaaba iska daa ibnu aadam mukalafahoo caqli lahoo wax la faray oo wax loo diiday oo bal taas be haddaba markaa maxaa ilaahay odhanaya axad ahlu janno ka mida oo janno gelayaa ma jirto hadday jirto axad ahlu naar ka mida oo xaq u sheeganaya waa in looga gooyo horta kani waa ahlu jannaba jannuu gelaya kana waaba ahlu naar oo kolley waa kaa cadaaban laakiin haddana haddii uu ruuxani madlimo kaba hayay xaq jaanibkan kan ahlu jannaa a jiray oo kan ahlu naarkii uu kuba lahaa jiray dayn ha noqoto dhib kaluu u geystay haba noqotee bar taas horta waa looga goynayaa taas oo qisaastii baa dhacaysa hadday jirto axad ehlu naar ka mida oo ku tacadiyey ku ehlu janno ah xaq kaba hayeyna intii aanu naarta gelin kaa ehlu naarka ahaa ayaa xaqii kani lahaa ee isagu janno gelayaba looga qaadayaa oo looga goynayaa taas baa ilaahay subxaana wa tacaalana dadkii ee la maqashiinayaayo intaan dee wixii la fulinba waaba laga fulinayaaye ayay wada maqlayaan qultu waxaan idhi cabdullaahi bnu unays baa odhanaya wakayfa wa kayfa yu-adda xuquuqdaasi baa loo gudanayaa walxal wainamaa na'ti aan u imanayno allaha ilaahay curaatan annagoo xaal anahay kuwa qaaqaawan oo buhman waxba aan wadan macnaa dee kol haddii ay tahay ruuxii madlimo iyo xaq dhinaciisa ay kuba sugnaayeen ee laguba lahaa isaga cid kale ay u sheeganayeen waa looga goynayaa xadiidkiina uu yimi dadku inay imanayaan iyagoo qaqaawan iyagoo waxay wataa ma jirin seebay u suurto gelaysaa ruuxii xaqa lahaa xaqiisii in loo soo qaado oo looga soo qaado kan isagu wuxuu u sheeganaya madlimada uuba sheeganayay inay waxba ma jiraan ruuxu waxba ma wato wixii adduunyada markii la joogay lagu kala qaanbixi jirayna waa laga yimiba taas taas su-aashaasuu weydiiyey qaala markaa wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bilxasanaati waasiyaati an yu-addaa dalika ama yaqacu dalika arrinkaasi wuxuu ku dhacayaa xaqa dadka loo kala qaadaya uu ku xasilayaa bilxasanaati xasanaadkii iyo wasayi-aati sayi-aadkii oo macnaa ruuxii wax loo sheeganayay hadduu xasano leeyahay xasanaadkiisii baa qadarkii loo sheeganayay in leeg laga soo qaadaya ee ruuxii waxaan u xaqan ku lahaa ayaa la siinaya haddaanay taasi jirinna ruuxii isagoo xaqa lahaa ama ehlu naar ha noqdo ama ehlu jannee sayi-aadkii iyo dunuubtii uu lahaa wax la qadar u dhigma intii uu ruuxan uu waxa weeyaan u geystay ayaa laga soo qaadayaayo markaasaa ladu lagu la duldhigayaa kii isagu xaqa lagu lahaa la duldhigayaa oo arrintan lagu kala qaabbaxayo ee matalan gudashadan xuquuqda laysu guto ee ehelkeedii loo gutaana ay ku xasilaysaa waa alxasanaat wasayi-aat oo ama xasanaadka hadday dhamaadaanna sayi-aadkii ruuxan baa lasoo qaadi kanaa la duldhigi haddii uu xasanaad leeyahayna xasanaadkiisiibaa in qadarkii dee uu isaga ruuxan u geystay iyo madlimadii ayaa laga soo goynayaa oo ruuxii laba siinaya taas bay noqonaysaa kolley bal xadiidku waa xadiid weyn baan leenahay jaanibka cilmi ahaan inoogaba xasilayaana waa taas waa adkaysigii iyo sabirkii iyo dee waxa weeyaan dadaalkii iyo xirsigii cilmi dalabkii waxaa dhici karta ruuxaan halkan kaba dheerayn masjidka oo laga yaabaa kitaabkana uu baahan yahay inuu jeclaysan lahaa malaa masjidkan uga sii dhow inan kitaabka bal dee sheekhu yimaado halkaa isagu soo dhawaado waaba la yidhaaho dee uu isagu soo dirko isagiibaa intaa talaaba ajirna uguma sugnaa cilmina ayaa u jeclaysanaya haddii kale kuma taxameeye de haddii loo soo dhaweyn lahaa waa inu hadduu dee sheekhi halkaa tago oo kale ay noqon lahayd oo waa dee hime la-aanta weeyaane saasay himadoodii sare ee caaliga ahayd iyo cilmigii wixii uguba xasilay dadkaas ee uga sugnaaday waa sabirkii mashaqaadkii irtixaalka iyo mashaqaadkii dalabka iyo tacabkii ay iyagu u adkaysteen ay uba sabreen taas baa deeta cilmigiina uguba xasilay ugu sugnaaday ilaahayna uguba barakeeyey taabun baaburabal markaa mucaanaqadii waa taa way noogu sugantahay xadiidka baabun alrajulu yuqabilu bnatahu macnaa waa nin dhunkanaya inantiisii iyo bal xukumkeed weeye kolley xadiid aynu soo maray buu qeyb ka mida inoo soo celinayaa ma sii dheerayn xadiidka waqtigaynu soo maray in waxa weeye uno bal sanadka intiisa dambena ama waaba sidii aan kuma soo aragnay weeye mucaanaqadii iyo horta musaafaxadii waan soo marray waxaan idhi sunnatun cinda talaaqi dee kolleyna maaha in waxyaalaha laga soo reebayo un waa nin iyo naag aan isdee kala ajnabiya isma salaamaya isma gacan qaadayaan taas laakiin wixii kale waa ta aan leenahay waa sunnatun cinda talaaqi mucaanaqaduna bal marka uu yimaad jiro ruux debadkay safar kaba yimi oo kale laba ruuxoon dee muddo kulmin oo dee markaa kulmaya oo kale iyada taas rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jacfar ibnu abi daalib markuu xabasho ka yimi iyo bal waqtiyo kaleba dee mucaanaqadiisii waa laynoo soo naqliyey oo kale walow dee xadiid abudar oo kale oo si waxaanu iyadoon dee safar aanu kaba iman iltizaamkii iyo taasna xadiid bal uu kuba yimi mucaanaqadu bal taas weeyaane maaha markastoo la kulmo iyo si gacanqaadka oo kale bedelkeed maaha iyadu waa dee cinda alquduum min asafar iyo wixii iyagu kuba tacalluqsanun bal imakana kolley axaadiis xagga dhunkashada ayuu inoo bilaabaya wuxuu ku horreysiiyey ninkii oo ilmihiisii ama inantiisii dhunkada markaa ruuxuna hadduu waladkiisii yahay waa ti aynu soo marray axaadiistii rasuulka ilaahay raxma uu kuma tirinayo awlaadoo la dhunkado in naxariis inay tahay ama dakar ha noqdo ama waxa weeye kullaba noqdo ama tudhadig haba noqotee kol haddii ay tahay waa waxa shafaqo iyo raxmo iyo waxa loo dhunkanaya taa aynu soo maray ilmuhu ha weynaada ama ha yaraadee bal taa jawaaskeed waa dee waxay noo yimi axaadiid kala duwanna inooguba yimi horena aynu kuwa u soo maray bal taas buu baabkeedii yahay alrajulu yuqabilu bnatahm xadaثna mحamed بن المثنى qال xadaثna cثmaan بن cmر qال xadaثna isrايl عan maysرة بن xabيb عan المنhل بn cmr عan caiشhaةa بنti طلxة عan caiشhaةa أm المؤminiiن kolley sanadka intiisa dambe maysare iyo inta ka dambaysa horeynu usoo maray oo kolleyna maysarena san markaa horeba soo ogaane waana atbaacu taabiciinta raggii ugu waweynaaya axmed iyo ibnu macin iyo rag kalena ay tawhiiqiyaan cثmaan ibnu cmarkan sanad kasii horeeyaana cثmaan ibnu cumar ibnu faris baa la idhaha waa nin kutubta lixda aba kuba sugan waa reer basre laakiin asalkiisa hore reer bukhaara ayuu ahaa waana nin hiqaat baa cutaabiciinta raggii ugu dambeeyey kala mida bal caaisho binti dalxa aynu maalintii dhaweyd in yar kusoo joogsanay baa xadiidka warinaysa waxay ka warinaysaa caaisha oo habaryarteedna ahayd umu lmu'miniin oo qaalat waxay tidhi caaisha maa ra'aytu maa narag axadan axad kaana ahaa ashbaha xadiiثan waa xadiid aynu soo maray kolleyna waa dee sagaal boqol iyo toddobiyo afartanka raqamkaas baynu kuga soo maray idankana waxaan filayaa waa yaallaa laakiin ishkaalka jira kiwina kitaabka loo badan yahay arqaamtiisii dee maaha raqamkii halkaa uu kaba jiray ma waayo imika aniga sagaal boqol iyo ko iyo toddobaatan buu xadiidkani ka bilaabmaya waxaa la arkaana ama raqamkani yahay xadiidkan imakaan haynaan ku jiraan leenahay idinkana dabcada loo badan yahay iyadoo axaadiid ay si dheerigiin aanay jirin haddana xagga tacdaadka iyo tirada ayay ku kala duwan yihiin oo raqam kuwa ka dambeeya isaga naftiisaa dhigtay baan filayaa sagaal boqol iyo toddobiyo afartan baa xadiidka uu kusoo maray de haddaa halkaa u laabanta ina xadiid kalea kuma jiro isaga raqamkiina marka la eego waa labiyo kontonka iyo meelaha taqriiban sagaal boqol iyo labiyo konton ama koob iyo konton buu noqonaya laakiin raqamkiisa dee kutubta uu ku leeyay adabulmufrad waa sax sagaal boqol iyo toddobiyo afartan marka wuxuu yihi maa ra-aytu ma caaishaa tihi maan arag axadan axad kaana ahaa ashbaha mid uga eg xadiiثan xagga hadal xadiidka iyo wakalaaman hadalka birasuuli اlaahi salى اllahu عalيه waslm min faadimata faadima macnaa faadima bintu muxamadi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay aad bay ugu egayd socod ahaan iyo hadyi ahaan iyo hadal ahaan iyo fadhi ahaan iyo si kasta rasuulka ilaahay aad bay u shabahaysay u egaydoo waa tan la caaisha xagga hadalka markay noqoto socodkana waa saas oo kale iyo fadhi dee laftigeed iyo xadiidkeedu kubaba yimiye cid uga shabah iyo ekaansha badnayd man aragba wa kaanat waxay di idaa dakhalat caleyh markay rasuulka ilaahay usoo gasho gurigii buu joogaa way soo booqatay qaama ilayha rasuulka ilaahay uu kici jiray faraxaba biha uu soo dhaweynayey kale qiyaamkana waa tii dhowr baab inoo horeeyeen baab keliya inoo dambeeya oo dee bal inoo dambeeya in sha allahu tacaala cashar kan ka dambeeya inooga bilaabmi doona biidn illah faraxaba biha waqabalaha uu dhunkanayey waa kan maxalu shaahidku waa halkan waa taqbiil waa inantiisii waanay roon tahay xaas bay leedahayba waa dhunkanayey waa jalasaa wuu fadhiisinayey fii majlisi halkii uu ku fadhiyey ayuu fadhiisin jiray wa kaana idaa dakhala calayha markuu iyada gurigeeda ugu tago ee u soo galana qaamat ilayhi way u kacaysay fa akhadat biyadii gacantiisay qabanaysay faraxabat bihi way soo dhawaynaysay waqabalatu way dhunkanaysay wa jalasatu fii majlisiha waa waalidkeede majliskeediina way fadhiisinaysay fadakhalat calayhi way u soo gashay fii maradihi aladii twufiya xanuunkiisii uu ku dhintay ayay u soo gashay faraxaba biha uu soo dhaweeyo oo qabalaha dee waxaana halkan ka maqan intan hore usoo maray oo waxbuu iyadoo dumarkiina ay fadhiyaan waxaan la maqlayn buu dhegta u saaray oo u siraystay oo waa tii kolna qosashay kolla oyday caaishana ay weydiisay intaas waa intii aynu soo maray xadiidka aynu kuba soo maray maxalu shaahidku waa maxay waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qubladan uu dee waxa weeyaan inantiisii uu dhunkanayay taasba weeye bal axaadiidu weli way noo soconaysaa oo axaadiid bu xaggii qiblada axaadiid baa inoo socota bal saddex baaboo dambe ayaa inoo ama laba baaboo dambe horta aan kan hore un yar gaarna axaadiida in ka baamide baabu taqbiil ilyad dhunkashadii bal ruux kale gacantiisa la dhunkanayey wixii kuba yimi xukumkeed ayuu baabkiisii yahay xadaثna muسى qal xadaثna abu cawaanata can yaزيid bni abi ziyaadi yaزيid bn abi ziyaad horeynuu soo maray oo waa nin taabiciinta raggii ugu dambeeyey ahaa nidhi markii dambe u weynaadayna kollay isbedel baa xifdigiisii ku yimi oo talqiintu aqbalayo bal waa nin daciifaan leenahayba can cabdiraحmaan bni abi layla can ibni cumara qaala anahu qaala wuxuu hi ina cumar kunaa waxaanu ahayn fii gaswatin duulimaad baanu kuba sugnayn oo jihaad bay u baxeen faxaasa naasu xaysatan faxaasa way carareenoo de waa inhisaam kuba yimi annaasu dadkii xaysatan waa faru ama maalu maylatan weye ujeedadu dee dagaalkii ay dagaalamayeen baa wax kuba yimi waa laga tiro batay markaasaa dadkii qeyb kaba midi ayaa meeshii kaba tegay oo ka leexday oo ka dhaqaaqay ama mowqifkoodii baneeyey halkii ay joogeen baneeyeoo macnuhu waa faru min can ilqitaal dagaalkii bay ka carareen qulnaa waxaanu idhi kollay waaba tabuk baa la yidhaaha laakiin waxa weeyaan barhkood say yidhaaheenba kalley taasna daahir ma aha wey me waa muutaan leeyahay muuta tabuk rasuulka ilaahay baa la socday dagaal saasna ma dhicina waa dagaalkii muuta aadna looga tiro batay quwaaddii rasuulka ilaahay magacaabayna dee waxa weeyaan zayd iyo jacfar iyo cabdullaahi intiiba waa la wada dilay ugu dambeynna khaalid baa qaaday dee wuxuu maalintii oo dhan dagaalkii wadaba markii dambena dee muslimiintii si uga soo badbaadiyo ciidan aada u badan oo hareereeyey ugaba soo badbaadiyo tiibu adigu bal falowgeed qabtay waa markii rasuulka ilaahayna sayfullah kuba magacaabay waa soo baxeen haddaba dad ibnu cumar iyo ay kuba jiraan baa malaa meeshii baneeyey kuna fii ghaswati faxaasa annaasu xaysatan qulnaa waxaanu yidhi markii dambe lasoo noqday kayfa seebaan nalqa ula kulmaynaa annabiya sala allahu calayhi wasalam walxaal qad faranaa anagoo cararnay oo dagaalkii ka cararnay fanazalat waxaa soo degay ilaa mutaxarifan liqitaalin oo waman yuwallihim yowmaidin duburahu weeye waayo waxaa ka horreeyey markaad gaalada zaxfi kulaba kulantaan dee sugnaada adkaysta oo dhabarada ha u duwina markaasaa waciid weyn baa kuga yimo waman yuwallihim yowmaidin duburahu ninka maalintaa dhabarkiisa u dawaa laakiin maxaa istitaahi ilaa mutaxarifan liqitaal inuu dagaal uu wareegayo mooye ujeeddadu waa dagaalkiibaaba adkaaday ma aha nin cararaya ee wuxuu doonayaa inuu kusoo rogaal celiyo waa baxay oo haddana waa kusoo noqonayaaba oo taasoo dagaal unbaaba u wareegaya ama meeshiibaaba uga dhaqaaqaya un xeelo dagaal aw mutaxayizan ilaa fi'a amase u dunmaya koox oo dee haddii halkiisana ay kuba adkaatay dad kaleoo muslimiinta ka mid a ayuu ku biiraya iyaguba dagaalkii ku jira ama ridi iyaga dadkii uba ayuu kuba biiraya oo dhinac kale maaha nin cararay dagaalkii ka carare mahe wuxuu u dunmayaa koox kaleoo muslimiinta ka mid uu ku xoogaysto oo dee iyagiina uu xoogeeyo isaguna uu ku xoogoobo taas buuba dunmayaa bal ninkii labadaa wixii aan ahayn ee faqad baa biqadob kii aan labada ahayn cadhoweyn buu laba laabmay bay ahayd laakiin ruuxu hadduu yahay koox kaloo muslimiintii kamida u tegaya oo dee marka amase isagii waa rogaal celinayaayo dee waa leexday waaba ka tegay laakiin wuxuu doonaya inuu kusoo rogaal celiyo oo kalaama jaanib kalunbuu u leexanaya iyada taas waciidkani ma shablinayo oo dee nin cadhadan ilaahay iyo qadabkan iyo waxaas ku dhacayo ma noqonayo haddaba aayadda baa soo degto iyagu may ahayn de de ficlan dad wada cararay oo iskaba jabay un may ahayn dee xaaladaati mee adkay daraaddeedna ama taxayus rasuulka ilaahayna waa kan yidhi fican ruux kastoo muslima uba ahayn amase inxiraafkaas bay ahayd marka taas baa oo ujeeddadu in iyagii laga fudaydinayo wixii ay is yidhaaheen oo islahaayeen cadho ilaahay baa idinkuba dhacdo dagaalkii baa ka cararteen faqulnaa waxaan isgu idhi laa naqdamu annaga dhexdoodii ba is odhanayan madiine ma gelayno oo aan meelaha kale iska tagno iyayna falaa yarana axadun axadna falaa yaraanayna ma arkayo axadun oo axadna si aanu inoo aragle allaa yaraana axad madiinaba iyaynaan tegin ayaanu isnidhi faqulnaa haddana waxaan idhi low qadimna barwar haddii aan tagno oo waxa weeyaan lakana axsan malaa inagoo tagno bal aan rasuulka ilaahay la kulanno haddaan tooba leenahay dee uu inoo sheego taas baa kaba mudan inagoon idhaahno buuraha iyo meelaha kale aan iskaba tagno madiinaba iyaynaan gelin oo cid ina aragtaa iyaynaan jirin waxaa ka fiican inagoo tagna la kulanna rasuulka ilahi haddii tooba aynu leenahay waa sax dee haddaynaan tooba lahayno taasi haddaan tooba leenahay markaa rasuulka ilaahay inoo sheego low qadimna way yimaadeen markaa madiina fakharaja الnabiyu salى اllahu alay waslam manaa low qadimna lakana axsan weeye fakharaja الnabiyu salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay baa soo baxay min salaati اfajri salaad subax qulnaa deetay intay u banbaxeen rasuulka ilaahay hor joogsadeen baa qulnaa waxaan idhi naxnu اlfaraaruuna nimankii cararay dagaalka ka soo cararay baa nahay qaala wuxuu ihi antum اlcakaaruuna may dad soo cararay ma tihiin niman rogaal celinaya ayaa tihiinba alcakaaruun waa alkaraaruuna ila alxarb kuwii dagaalkii dib ugu laamayey ee waxa weeyaan aladii yafiru ilaa imaamihi liyansurahum dacnaa zaxfigii kama cararinayo xaggii imaamkii iyo fi'adii muslimiinta ee kale iyo kooxdaasuu u dunmaya si uu u xoogeysta iyagii ay u xoogeeyaan oo dagaalkiina haddana uusoo rogaal celiyo kuwa kaas weeye cakaarku ama karaarkuye kuwaas baa tihiin ee maaha faqabalnaa yadahu gacantiisii baan dhukanay maxalushaahidku halkan weeye oo qaala waxaanu yidhi ana fiatukum aw mutaxayizan ilaa fiatin baa aayadda kuba sugnayd suuratu anfaal ruuxii u dunmayey qolo kale oo ku biiraya koox kaleoo muslimiintii ka mid oo iyaguna dhinac kale un jihaadkii kaga jira ama iyagaba u ahaa dee sanad iyo melja u ahaayo dee markaa dagaalka yaanay ku jirina laakiin ka dambeeyo halkaa diyaar ugu ahaa muslimiintii ninka taa kuba soo biiraya isagu nin dagaalkii ka cararay maaha ninka cadhada ku dhacay isdexdigii ka cararay maaha ninka cadhada ku dhacaysana maaho fi-a muslimiin oo kale uba sii bari marka wuxuu rari rasuulka ilaahay aniga ah ruux kastoo muslima fi-adiisii uu soo dunmayey dib ugu soo laamayey bal taasoo kaleo dee za maaha waciidkaa ka baqateen idinka idinma laazimayo ama wax dee idinku fulaya maa faqabalna yadahu faqaal ana fiyatukum bal maxalu shaahidku waa imaka dhunkashada rasuulka ilaahay ay dhunkadeen taasba weeye axaadiid kalena way noo dambeysaa kolleyna imaam nawowi raximah اllahu tacaala kitaabkiisana aladkaar waa meelahan oo kale markuu salaamta joogo ee musaafaxadana axaadiid kala duwan buu soo arooriyay waa kitaabka aladkaar baan leenahay axaadiidkii salaamta intaasna masaa'il kale u dhex wadaayo taa kuba tacalluqsan oo aad buu mufiid uba yahay oo dee lamid maha riyaadka oo dee isaga tan hadallaa socdo masaa'il oo aqwaashii culimmada iyo waxyaale iyo tacliiqaadkiisi baa kitaabkan dhex socda marka qibladana waxyaalo kala duwan buu soo arooriyay ilaa gaadhsiiyeyba xataa bal ruuxii dhintay bal matalan ama saalixa koole dhunkashadiisii iyo si abubakar rasuulka ilaahay yeelay iyo umuuro saasana baabbu uba dhigtay ama tarjamu uba dhigtay laakiin bal hadalkiisii waxaa ahaa kale xafnu xajarna waa mujaladka koob iyo tobnaade waxoogaa waa leeyahay dee axaadiidan aan hayna barhkoodna uu soo arooriyo iyo waxyaalahaasoo isba masalada uu yar ee taas waxyaala aan kuba sugnayn adkaar oo isaga kitaabkiisa ku suganna waa jirtaa bal hadalkii imaam nawowi haddaan eegno ayaa wuxuu dha waana tafsiil dee axaadiidtii kala duunayd iyo waxyaalahaas iyo bal umuurihii ay kaba qaadanayeen shaksigu hadduu doonayo in ruux kale gacantiisa inuu dhunkado waa cibaaradiisii haddii waxaan uu dhunkanaya ay tahay lizuhdi wasalaaxi aw cilmi aw sharafi wasiyaanati balti waalidku waa halkeeda waa xaq uu leeyahay cilmigiisa daraaddeed suhdigiisa salaaxiisa iyo sharaftiisaas oo waa adigu waa amar diiniya uu yahay arrin diineed uu yahay iyada taas wax karahoo ku sugani ma jirto waa cibaaradiisii bal istixbaab waabay noqon kartaa awqaadda qaarkeed laakiin arrintan uu dhunkanaya hadday tahay waa liqinaahu wey ninkani waa ninkaa xoolaha laho xoolahan daraaddeed haddii kale ma dhunkadeen oo kale sarwadiisaa uu leeyahay jaaha iyo magaca iyo taa adduunyuu leeyahay adigu waa amar dunawiya haddii ay arrintu tahay inuu uba dhunkanayo waa jaahiisa shawkadiisa sarwadiisa iyo adduunyadiisa wuxuu leeyahay makruhun shadiid alkaraaha waayo waxaani maaha imaka umuur waa arrintan iyo tamaluqeed iyo adduunya doon iyo jahdoon waxyaalo saasa in bal ruuxa jaanibkan in looguma kaco ikraamka iyo tacdiimka noocaas oo kale in wax qurba ay kuba sugan tahay mahay waa wax dee marka horeba la isu diidayeen wuxuu kaa cabiray jaanibka hadday tahay kolley waa makruhun shadiid alkaraaha aad bay karaaho uba tahay bal imaam mutawali la idhaha aimadaa shaaficiyada ka mida ayuu wuxuu kaba soo naqliya haddii waxaan umuurta adduunye iyo jaah iyo harwe iyo arrinku waxaan dhunkashada keeniyu taa yahay isagii waaba xaaraam ayaaba kaba cabira kollay kutubaana culimada qaarkood malaa ay ku ururiyeen imaam hore mutaqadim oo ibnulcaraabi la yidhaha iyo rag kaleba way jiraan weli kutubtaa waxba kama arag ka ibnulcaraabi waa madbacaysan yaa filaya waa nin mutaqadima ibnulcaraabi oo bal matalan mucaanaqadan iyo qubladan iyo wixii bal wixii soo arooray wey waa wixii waaridkaa dee sanadkiisa kuba warinaya waana la madbuceeyey san ogahay waana la taxaqiijiyey san ka warhayo laakiin maan arag baan leeyahay oo ina maan arag oo waxaan ka sheegaa ma jirto dee waxyaalaha kutubta ay kaba soo naqlinayaan iyo taas mooyaane bal way jiraan dee kuwo kalena way jiraan oo xaafid maxajarnisna dee juskiisa uu kuba ururiyo uu kaba soo naqliyo oo waxyaalo badan uu markaa kitaabkaa kale kuba sugan waa kitaab aan kaa ibnulcaraabi ahayn uu kaba soo naqliya u jiro barhkood akhbaartan makaalkan aan ku hayna ay tahe bal waxaan leenahay kalaamka imaam nawowi arrinku hadduu yahay wax amar diineed waa ruuxani jaanibkaasun ay tahay wax kale aanay ahayn dee taasi basi kuma sugnuu leeyahy haddii laakiin adduunyo daraaddeed iyo jaah iyo waxyaalaha adduunyo daraaddeed waxan uu laba imanayo oo tacdiimkan iyo tani jaanibka ay tahay aad bay karaaha u noqonaysaa wax toosan maaha wax laga dheeraada barhkoodna waa taa xaramnimo xaddeed ay gaadhsiiyeenba taas oo kale iyada hadday awlaaddii noqoto dee horeynu noo soo marray waana taa xadiidka hore aan kuba soo marray waa raxmaya taa kollayna jaanib waalidkii hadday noqoto waa ixtiraamkii oo kale waxyaalahaasna markay baab raxmo iyo ludfi iyo ikraam yihiin dee wixii shahwa baabkeed ahaayna iyadu jaanib kale noqonaysaa sina dee haweenaydiisaa u banaan mooye cid kalena qublo shahwo uma banaanaanayso xataa waalid iyo waladkoona haba noqdeen laakiin waa waxyaalaha markay ikraam baabkii iyo ludfi iyo naxariis iyo shafaqo ay tahay waa jawaanibta horena aynu usoo marree banaan jaanibkan imaamku tilmaamayna waa taa kolley waxyaalihii uu soo qaatayna waxaa kaba mida markuu tafsiilkaa geliyey xadiid inoo soo socdo baabka baabkan ka dambeeya ka ugu soo bilaabi doono iyo ayuu bal matalan markaas soo qaatay iyo dee bal matalan waxyaalo kale oo jaanibkaa kuba soo aroore bal waa khulaase imaamku leeyaho taasaan kuba gaabsanayno xdثna بن أbي mرyم qال xdثna cضاف بن khالd qال xdثnي cبدالرحمن بن رزين qال mrرna بالربdة fqيla lna cضاف بن khالد cضاف بن khالد بن cabdاللahi baa la idhah waa nin kunyadiisana abu صفوان waana nin ay de koley la iskuba khilaafsanyo saaبc ahoo bar ضaciifiyena way jiraan ama twثiiqaysana way jiraano waa dadka rijaashooda xasanka iskaba noqonaya haddaan dee waxa weeyaan wax khilaafaya jirin xadiidkiisa cabdiraحmaan ibn razinna waa nin isaguna taabiciya weeyo bukhaarigan kitaabkan adab iyo abu da-ud iyo ibn maaja riwaayo kuba laho taabi markaa adigu taabiciya weeyo saduuqo reer masar ah qaala wuxu uhi ninkaasi mararna waxaan maray birabadati meesha rabada la yidhah waa dhinaca adigu malaa dariiqa markaa dadka ciraaq ka yimaada dariiqooda maka ama madiina kusoo socdana waa dariiqooday ahayd madiina berigeedana way ku daalay beryah dambana waxaa degayba saxaabigii jaliilka abudar alkhifaari iyo bal meeshaa rabada ayaanu maray faqiila lana waxaana lagu yidhi haahunaa halkan waxa joogo ku sugan salamatu bnu lakwac waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mida ayaa halkan degan baa la yidhi faataynaahu waanu u nimi way soo siyaarteen fasallamnaa calayhi waanu salaamnay faahraja yadayhi labadiisii gacmood buu soo saaro faqaala wuxuu yihi saxaabigani baayactu waan kula mubaayacooday bihaatayni labadan gacmood nebiy llahi salى اllahu alayh wasalam waa saxaabi bal maalintii xudaybiye saddex goor buu rasuulka ilaahay bayca la galay dadka milagood iyo dhexdii iyo aakhirkii isagoo dee hore baycada ula galaa rasuulka ilaahay ku yihi alaa tubaayac markaasuu saddex goor baa maalintaa baaco ka dhacda ayaamo kalena way kaba dhacday rasuulka ilaahay oo wuxuu leeyahay labadayda gacmood rasuulka ilaahay waan ku gacan qaaday anigoo bayco kula gelaya iyo mucaahado fa akhraja wuxuu soo saaray kafan waa baabacaya kaflahu isaga usugnaato dakmatan weyn ohoo kaanahaa kafu bacir malaa dab ay qallabsanayd waa hawshii u qabanaya waxyaale nin weyna markaa dambe waa noqdayo aada moodaba kaf baciiro ujeeddadu waa qolfaha yeelan iyo waxyaalaha iyo adoodkaanshaheeda ayaad moodeysayba neefkeeda kafkii iyo baabacadii baabad moodeysay taasuu noo soo saaray faqumnaa ilayha dee waa rasuulka ilaahay gacantan uu kula mubaayacooday arkayaan faqumnaa ilayha xaggeedii baanu uba kacno faqabalnaaha waanu dhunkanay taas weli maxalu shaahidkana waa halkan way dhunkadeen oo gacantii saxaabiga waxay u dhunkadeen waa gacantii rasuulka ilaahay uu kuba salaamay kula mubaayacooday xadثna cbdاللahi بn mحamedi qal xadثna بn cuyaynata عan ibn judcaan cali bn zayd ibn judcaan weeye kolley waa nin caalima lakiin ضaciif ma aha saynu horeba usoo maray qaala haabitun ibn judcaan baa yihi haabit baa yihi lanasin anas ku yihi amasasta الnabiya salى الlahu عalيه wasalam biyadika rasuulka ilaahay miyaa taabatay gacantaada maku taabatay qaala nacamha buu yihi faqabalaha de kolley waaba ku dadaali jiro bal anas baa laga soo naqliya inuu hadduu doodo gacantiisa diib iyo waxyaale marin jiru ohan jiray kolley imakuu odhanaya aan dhunkada dee thaabit albunani oo marka rasuulka ilahay miyaad gacantaadan ku taabatay oo anas wuxuu hi ha waan ku taabtay de waa xuba lirasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam iyo dee isagii rasuulka ilaahay gacantiisii haddaanu dhunkin karayn gacantan oo rasuulka ilaahay taabtay lagu taabtay ama waxa weeya lagu gacan qaaday tiibwa dee waxa weya halkaasu ka dhawaysanaya faqabalaha waa dhunkaday baabu taqbiil اrijli tani ra-du way kasirsan tahay xarakadiina hagaajiso baabu taqbiili rajuli hama aha nin dhunkashadii ma aha waa baabu taqbiili rijli lugta dhunkashadeedii waa lugti oo dee bal matalan shaksigaas ama waalid ha noqoto ama shaksigaa xurmada leh ee bal waxay dhunkashadii lugtii laba dhunkanayo wixii kuba yimi way xadaثna muسى بن ismaaعiil qala xadaثna mdr بn cabdالرaحman اlأcnaq qaala xadaatnii imra'atun haweeney baa ii warantay min sabaaxi cabdilqaysi reer cabdilqays jiribkoodii sabaax laba odhanayay kaba mid ah yuqaalu lahaa lagu magacaabo umu abaan ibnatlwaasici umu abaan ibnatlwaasic can jaddiha awowgeed baana iga warantay bal sanadka kolley muuse bnu ismaaciil tabudaki waa imaamkii bukhaarina aada wuxuugaba warinayay markii horena xataa maanta mid horeba waa inoogaba sugnaa xadatanaa muusa keliya waa ismaaciil kanun ina ismaaciil kanun madar ibnu cabdiraxmaan alacnaq waa nin reer basre oo kolley atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaayo abu cabdiraxmaan kunyadiisu ay tahay kolley isaga iyo laba ka dambeeyaba kitaabkeenan adab iyo abu da-uud oo xadiidkan wariye labadaasuu kutubta kagaba sugan yahay wuxuu ka warinayaa sabaaxda wuxuu uga jeedaa min sabaaxi cabdilqays waa jirib reer sabaax la odhanayo cabdilqays kaba mid ahayd bay haweeneedan kaba dhalatay taas weeye oo reerkaas bay ahayd magaceeda waxaa la yidhaha buuri umu abaan ibnatulwaasic xaafidna xajar wuxuu ka cabiraa maqbuula min araabica dumarku kolley lama soo naqlin haweena la yidhaha waa xadiid mawduucay samaysay ama waa beenaalo ama matruka jaanibkaase iyagu majaahil bay u badnayn dad aan laba aqoon oo xaafidootu kaba cabiro laakiin wuxuu dahmi kuba tiriyaa dumarka majaahisha ama majuulaadkaas aan laba aqoon taas buu kuba tiriyaa cabdiramaan madar ibn cabdiraxmaan baana waxa weeye wax kala gooni noqda oo kaba wariyeyba weeye taas haddaba markaa waxay ka warinaysaa can jaddiha awowgeed aabaheed waasic baa la yidhaha marka awowgeedna maxaa la yidhaha ana jaddaha awowgeed waxaa ii taalla alwaasic bna caamirin eeg aabaheed waasic buu ahaa halkana waa awowgeed waxaana nuskadayda ku sugan ana jaddaha alwaasica bna caamiri nusqooyinka qaarkoodna wax dhacay weeye nuskooyinka afartaa barhkood maxaa dhacay halkan ana jaddaha azaarica bna caamirin zaaric waana sawaab weeye kolley waa saxanaysaan dusha magacani waasic maaha aabaheed baa waasicu yahe awowgeed zaaric baa la yidhaah imaam nawine raximah llahu tacaala adkaarka waa dabdiya muxuu dhaha bizayin fii awali waraa'in bacda alif calaa lafdi zaaric alxidati wagayriha waa cibaaradiisii ka ama qabadida beera ama wax kale lafdigii loo isticmaali jiray muxuu aha zaaric baa loo isticmaali jiray waa lafdigaas buu leeyahay waa dabdigiisii kitaabka adkaar ee zaaric baa la yidhaahaa awowgan waa dadkii bal maalan malaa wafdigii reer cabdilqaysna kaba mid ahaa zaaric ayaa la yidhaha waasic maha waasic waa aabaheed ee waa saxanaysaan wey ana jaddaha azaaric bna caamirin qaala wuxuu yidhi qadimnaa waanu nimi madiina faqiila waxaa la yidhi waa reer cabdilqays baanay ahayn waftigood daka rasuul اllahi waa kaa rasuulkii ilaahay faakadnaa biyadayhi gacmihiisi baanu qabanay warijilay nuqabiluhaa anagoo dhunkanay oo faraxii rasuulka ilaahay kuba farxayeen annagoo gacmihiisiiyo lugihiisii dhunkanayna kolley xadiid baa inoo horeeyeen baabkii baabu tu'adati fi lmr baabkaasoo kolley ayaa xadiid nin hud ibnu cabdillaahi la odhanayay uu warinayay oo nin kaleo isaguna dadkii wafdigaa laba socdo maziyada la odhanayay ayaa iyadana malaa saxaabigu u ahaa oo halkaa kuba yidhi rasuulka ilaahay gacmihiisaan dhunkanay waa halkaa kolley baabu tu-ada waa u laabmi kartaan shaahid buu xadiidkan u noqonayaa majmuuca labada xadiid baanay aimada qaarkood ama culimada qaarkood ay markaa xadiidkii xasan ugu xukmiyeen waa rasuulka ilaahay inay dhunkadeen ninkii ashad cabdilqaysna waa sida uu yeelay markii uu dadka kaba dambeeye uu yeelay siduu yeela xadaثna cabdالرحمن بن المبارki qala xadaثna سفyaan بن xabيbi waa nin ثiqo oo atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey albazas abu mحamed aصxaabu sunan arbع waa ku wada suganya kutubtooda iyo adabkan wey qaala wuxuu hi xadaثna shucbat qaala xadaثna cmr cmrkani waa ina dinar can dakwan dakwanna waa abu صالح waa magaciisi eg abu صالح baan arki jirnay d waa ken waa magaciisii dakwan abu صالح saman shayl aabihim can suhaybi qaala suhaybkani cabaas ibnu cabdilmualib buu mawaalidiisii kaga mid yahay suhbaanna waa la yidhaahaa xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiray saduuq min athalitha ibnu xibbaanna hiqaadkiisuu kuba soo sheegay oo uu kuba soo sheegay baloonin mawaalida ibnu cabaas kaba mid ahaa qaala wuxuu yihi haddaba ninkaasi ra-aytu waxaan arkay caliyan cali ibnu abi aalib baan arkay yuqabilu xaal uu dhunkanayo yadal cabaasi adeerkii cabaas waa waalidkii weeye adeerkii cabaas gacabtiisa iyo warijirayhi labadiisa lagoodee malaa isagoo fadhiyey dee ruuxna maaha inuu isagu dooranayo oo uu fidanayo ruuxa lugtiisa uma fidiyo taase waa hadday dhacdaba khaasatan waalid oo kale iyo cid bal matalan saa xaq weyn leh laakiin muhimku gacanta dhunkashadeedii ama madax dhunkashadii marka ay tahay naxariis iyo shafaqo ama ikraam iyo taas ay tahay bal waxaa waaba taa inoo soo aroortay weeye aanay ahaynun adduunyo iyo jaahil iyo wax saasa oo dee ruuxa loolaba imaniyo aan ahaynba weeye raytu caliyan yuqabir yodala kulle xadiidka suhayb isagoo albaan dahabi baan ujeedaa kitaabka mizan buu kuga soo arooriyey waa dee markaa waa isagoo dee kolley ibnu xibbaanba hiqaadka kuba sheegay aan darajadaas sare gaadhsiin ahayn oo barhkoodna isaga xadiidka ay kuba cileeyeen aharkan aanayne laakiin waa aharun weeye ama aslu lqubla de waa ta aan soo marnay kalamkaa imaam nawi inay nooguma sugayin bal riwaayaad aan intan imakaan hayna aan hayna wax soo aroori weeyaan oo bal waxyaala lagama qaadan kare laakiin cibaaradaa iyo tafsiilka uu kuba sugnaayo imaam nawowi ayaa kolley malaa waxyaalo badan inoo ururinayso waana ta aan soo naqlinay baabu qiyaami rajuli lirajuli tacdiima wallah subxaana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atiib ilayk allahuma zidna walaa tanqusna akrim